Kulan looga hadlayay daadejinta nidaamka aqoonsiga qaranka ayaa laga daafuray magaalada Kismaayo. Daafurka kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay Wasiirka Arrimaha Gudaha Maamulka Jubbaland, wasiiro, xildhibaano, maamulka degmada Kismaayo, ururada arrimaha bulshada, iyo hay-adaha ka howlgala maamulkaasi. Maareeyaha Hay-adda Aqoonsiga Qaranka Cabdiweli Cali Cabdulle ayaa ka warbixiyay aqoonsiga qaranka.
muhiimadda uu leeyahayna qof kasta oo halkan fadhiya ayaa garanaya waxaan u malaynayaa hadda eh, baabuur baa bannaanka inoo taala waxaynu ku guulaysanay baabuurta inaynu taarika u samayno laakiin inteena halka fadhida qof nambar leh oo taarika leh oo layaa anu nambarkaasaan leeyahay ma jiro dowladnimadeenu marka halkaasay maraysaa dowladnimadeenu maalinba meel ayay soo gaaraysay maanta waxaa la rabaa adduunkan labada kun iyo soddonka eh, labada laba twenty twenty thirty waxaa la rabaa qof kasta oo adduunkan ku nool in la aqoonsado horta oo uu leeyahay aqoonsi u gaara oo qofkaa lagu garto lagulana macaamilo dowladda uu kula macaamilo private sectorka uu kula macaamilo eh, adduunka hadduu rabo inuu la macaamilana uu kula macaamilo waxaad la socotaan eh, reer jubbaland hadda waxaanu gelaynaa east africa xuduudaha la isku furayaa maxaynu kaga gudbanaa xuduudaha haddaynan haysan aqoonsi midaysan oo aynu dadka kula macaamilno arrintan waxay fure u noqonaysaa inaynu access garayno suuqaqa waaweyn aynu la ganacsano uga gudubno xuduudaha insha allah haddii ilaahay idmo Gudoomiyaha Jubbada Hoose Xasan Cabdi Gouriye iyo Gudoomiyaha Gobolka Jubbada Dhexe Haajir Bile Sugaal ayaa soo dhaweeyay daafurka aqoonsiga qaranka ee maamulka Jubbaland.
in halkan galabta laga furo national aidigi soomaaliya in halkan laga furo waa arrin wanaagsan waana soo dhaweynaya runtii waxaa weeye adduunka markaad aad marto dowladaha dariskeennaaba ka bilow iyo meel kastood adduunka marto adduunka aidii la-aan wax socda hadda adduunka maanta la joogo ma jiro aidigu waxaa weeye waa calaamad qof walba u baahan yahay oo la doonayo in adduunka uu noqdo qof walba inuu number leeyahay meel loogu soo hagaagana leeyahay sidaa darteed waa soo dhaweynaya
aad baan u ammaanaya wasiirka annaga oo waftiga aada u soo dhaweeyey oo dee jubbaland oo dhan buu matalaya arrintan arrin wanaagsan weeye xogteeda waynu u dhan tahay iyadoo muuqaalaa nala tusay iyadoo sharxaadaa nala tusay marka wixii dhaliilo ay leedahay iyo wixii su-aali iyo waxyaabihii kale la tagayo madax iyo baarlamaan iyo waxyaaba badan bay iskala jiri doontaa laakiin gobolladan hadda aan joogno gobollada ugu fiican diiwaangelinta inay ka mid noqdaan baan doonaynaa hadduu ilaah yidhaah Kulankan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya daadejinta iyo wacyigelinta aqoonsiga qaranka ee maamulka Jubbaland.